ra-iisul wasaare sharmaake oo ay la socdaan wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda dhexe ayaa gelinkii hore ee maanta booqday magaalada cadaado kadibna u gudbay magaalada garowe halkaasi uu kula kulmay madaxda labada dhinac sharmaarke waxa uu labada dhinac ugu baaqay in xiisadda la dejiyo ciidamadana la kala qaado
hadda sababa waxaan u imaanayna innaga waxaan ugu weynay afar qodob runtii qodob wuxuu ahaa sidii colaad hadday tahay af iyo hadday tahay muxuu ahaa hub iyo rasaas colaad noocay tahay sidii loo joojin lahaa midda labaad waxaa weeye sidii ciidamo loo kala qaadi lahaa midda kale waxaa weeye in dadkii barakacay sidii looga wada shaqayn lahaa sidii dadkaas kasoo noqon lahaayeen iyo midda ugu dambaysa oo ah in annagoo dhan aan guddi samayno guddigaas oo runtii gudagala waxyaabihii dhacay sida xal loo heli karo ra-isul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmake waxa uu sheegay in ay dhici karto in xiisadda gaalkacyo ee labada dhinac ka dhexaysa ay salka ku hayso tuhun loo baahan yahay in meesha laga saaro runtii waxaa laga yaaba dadku badanaa tuhun inay tahay waxa dadka ku dhex jiro oo gaarsiinayo maalin kasta in xaaladatan maaragtay xoogaa inay kacdo waxaa laga tuhunkaasi waxaysa in intada runtii dib loo eego aanu ka shaqeyno sida dadka walaalaha wey ummad eela wey ummaddaas runtii isuga soo celin lahaa sharmaake waxa uu sheegay in magaalada gaalkacyo ay muhiim tahay lagana filayo madaxda labada maamul in ay gaaraan heshiis la mid ah kii ay horey u gaareen labadii hogaamiye ee allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed iyo jenaraal maxamed faarax aydiid oo uu sheegay in dadka labada dhinac muddo ay ku wada noolaayeen magaalada gaalkacyo saausuntiinba dadka degan wadankan iyo calankan waxbay ka keeneen dad waxay ahayd diib isku hura dhibaatooyin baa dhacay kadib waadogsantihiin heshiis baa labadii markaas hogaaminaysa dalka cidiid iyo cabdillah yusuf ku gaareen oo runtii hadda dadka dalku ku deganaa intii muddo labaatan sana ka badan waa rajaynaynaa haddii la yihahdo leadershipka hadda jira ee puntland iyo galmudugba runtii midaas mid lamid ah inay hadda sameeyaan insha allah oo runtii la gaara xal waara dadku waa walaalo waxaa la yidhaahdaa sideedaba saaxiibkaa waa dooran kartaa laakiin deriskaada ma dooran kartid labada dhinac ayaa iyaguna soo dhoweeyey dadaalka nabadeed ee ra-iisul wasaare sharmaake uu maanta bilaabay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa garowe ka sheegay in puntland ay dhinaceeda diyaar u tahay inay nabad kula noolaato deriskeeda waa soo dhoweynaynaa ra-isul wasaaraha iyo wafdigiisa diyaar baanu nahay wixii wanaag ah oo soomaalinimo ah oo ay noo wado ra-isul wasaaruhu puntland waxay diyaar u tahay derisnimo wadaan iyo nabad ku wada noolaansho dalka walaalaha iyaga ah cismaan ciise nuur oo ah wasiirka amniga ee maamulka galmudug ayaa isaguna gaalkacyo ka sheegay in dhinacooda ay soo dhoweynayaan dadaalka nabadeed ee uu wado ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan rabnaa inaan soo dhoweyno dadaalka ay wado dowladda federaalka soomaaliya oo ay ugu soo dirtay wafdiga ballaaran uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cabdirashiid cumar cali sharmaake la rabo in wax looga qabto shaqaaqadii ka dhacday gobolkan mudug gaalkacyo laga labaatankii bishan arrintaasoo xaqiiqdii ilaa hadda aysan jirin wax xalah oo cad oo la taaban karo oo laga gaaray xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa galabta deganeed inkasta oo maanta duhurkii la sheegay in magaalada laga maqlay rasaas goosgoos ah oo iswadaarsanayeen ciidamada labada dhinaca ee isku hor fadhiya dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo